بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وأصحابي لبعتناد ودرسي لبعتناد من كتاب صور من حياة الصحابة أسيد بن حضير صحابي اللي يرى هذا ترجمة دي سوي رضي الله عنه tilka taas almalaa'ikatu ee malaa'igta ah kaanad waxay ahaatay tastamicu mid u dhagraaricinaysa ilayka xaggaada yaa usaydu usayd bin xudayrow taasi waa malaa'ig u dhagraaricinaysay oo dhegaysanaysay adiga xaggaada qirada akhrinaysay muxamedun rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam qadima waa soo galay alfataa ninkii dhallinyarada ahaa almakiyu ee makiga ahaa reer makaad muscab bnu cumayr usayd bin xudayr baa laga hadlayay sheekada usayd bin xudayr tarjamadiisaa loo soo gogol dhiganayaa horta arrin ka horeysaa la sheegayaa waxaa magaalada soo galay ninkii dhallinyarada ahaa ee reer makaad ee muscab bin cumayr la dhihi jiray mucallimkii weynaa daacigii weynaa ilaa yariba magaalada madiinatulmunawara baa yariba la dhihi jiray ayuu soo galay fii awali bacatin tabshiiriyatin fii awali bictha waa maxay ergadii u horreysay dad la soo diray dadkii u horreeyadoo tabshiiriyatin bacadaasi bishaaraysa ah taasoo carafaha uu garto taariikhul islaami islaamka taariikhdiisu erge la diro ergadii u horreysay oo taariikhda islaamka lagu hayo oo bishaaraynaysa bow ninkaani ku u horreeyey buu ahaa hadduu soo galay madiine fa nasala wuxuu ku degay calaa ascad bna zuraara saxaabi la dhihi jira ascad binu zuraara oo ansaari ahaa oo geesi ahaa oo ragga sharafta le ahaa jaahiliyadii iyo islaamka labadaba ninkaasuu ku soo degey ninkaasi wuxuu ahaa nin inta nebiga maka ugu yimid calayhi salatu salaam islaamay isagaya ninkii la dhihi jiray dakwaan bin cabdikays markaasay madiine ku soo noqdeen ascadkan iyo ninkaa la socday madiinay ku soo noqdeen dadkii u horreeyo islaamnimo la soo galay hadda magaaladan madiinatulmunawara labadan nin ka mid ahaayeen ascad ibnu zuraara iyo dakwaan ibnu cabdikays baqiic buu ku aasanyay ninkaas buu ku degay axadi ashraafi lkhasraj ansaari weliba reer khasraj u ahaa ilaa awsi khasrajkal way mogta nimankaas ashraaftooda mid ka mid ahaa watakhada wuxuu ka yeeshay ninkan martidaayoo muscaba min daarihi daartiisii maqaaman maqaam iyo nagaanshobuu linafsihi naftiisa uga yeeshay meeluu ku negi yahay wa mundalaqan buu ka yeeshay meel looga duulo meel looga baxo mundalaqan meesha laga kicitimo oo laga tago laga ambaqaado mundalaq waa meesha looga soo duulo ama looga soo baxo mundalaq waa makaanu tegid libafi dacwatihi dacwadiisa faafinteeda ilallahina ilaahay ugu yeerayo meesha dacwada ilaahay dadka ugu yeerayo looga soo baxo mundalaqa laga soo dhaqaaqo buu ka dhigto gurigaas iyo wa tabshiiri bishaarayn libahi ku xir iyo wa tabshiiri bishaarayn binabiyihi nebigiisii muxamedin loogu bishaareeyo muxamedkii rasuulillaahi sala allah alay slam in nebi maxamed lagu bishaareeyo oo ilaahay dadka looga yeero meesha yaa saldhigga u ah oo laga soo ambaqaado oo laga soo duulo oo laga soo kicitimo buu guriga ascad binu zuraare ka dhigtay waakhada waxay gudagaleen abnaa-u yasribo magaalada madiina dhallinyaradeedii yuqbiluuna inay soo qaabilayaan calaa majaalisi daaciyati ninkii daaciyada ahaa addaaciyati taadmaha taanise daaciyada ninka yeeraha majaalisiisa ashaabi dhallinyarayga ah muscab ibni cumayr muscab bin cumayr ahaa iqbaalan soo qaabilid kabiiran badan da-yartiibaa aada u soo booqan jiray muscab bin cumayr wa kaana wuxuu ahaa yuqriihim miduu ku booriyo dhallinyarada bihi isaga oo muscaba dhallinyarada waxaa ninkan ku boorinayey cuduubatu xadiidihi sheekadiisa macaankeeda inay dhallinyaradu soo agdhoobtaan waxaa keenaysay nin sheeko macaan buu ahaa markuu xadiidayo iyo wa wuduuxu xujati xujadiisa iska muuqashadeeda wuxuu sheegaya waa wax cad iyo wariqatu shamaa'ilihi tilmaamihiisa iyo shamaa'ishiisa shamaaisha waa maxay hadda dabaa dabeecadihiisa dabacsanaantooda looga jeeda tilmaamo dabacsan dabeecado buu lahaa bashaash buu ahaa qof furfuran buu ahaa ayb iyo wa wadaa'at liimaani iimaanka nuurkiisa allatii taasoo tushriqu ka ifaysa min wejhi wejigiisii alqasiimi quruxda badnaa alwasiimi wanaagsanaa alqasiimi wanaagsanaa alwasiimi quruxda badnaa qasiim wasiim maxay tahay alqasiim alwasiim aljamiil alqasiim jamiil qurxoonaa alwasiimi wanaagsanaa wa kaana wuxuu ahaa shaanigu yejdibuhu miduu soo jiito dhallinyarada yejdibu miduu jiito hum dhallinyarada ilayhi ninkan xaggiisa shay-un aakharu shayn kalena oo soo jiidanay oo fowqa daalika kulli kaa la soo sheego o dhan ka sarreeya arrin kaloo muhiimaa jidhay oo soo jiidaysay iyaga oo ninkan usoo jiidaysa muscab ah huwa kaasina haada alqur'aan waa qur-aankan aladi qur-aankaasoo kaana ou ahaa asxaabigu yatluu mid ku dul akhriya calayhim iyaga dushooda bayna alfaynati waalfayna wakti ilaa wakti bayna alfayna walfayna bayna alxiin walxiin weeye wakti ilaa wakti hadba hadba weeye marba marka bacdi weeye tanaa wixii hore o dhan ka daran qur-aankaasaa isna jiray waa yatluu calayhim bayna alfayna walfayna xilli ilaa xilli wuxuu akrinaya bacdan qeyb oo min aayaati qur-aanka aayaadkiisa albayinaati cadcad bisawtii codkiisa ku akrinaya ashajiyi ee tiiraanyada lahaa alrakiimi ee dabacsanaa codee dadka quraada ee qur-aanka akhriya soomaha ana waa kala duwan yihin cod oo xoogaha xasiin ku jiro oo cajiib ah oo qalbiyada soo qafaalanaya ee dabacsan yaa buu ku akrinay wa nabaraatihi buu ku akrinayay sawdadkiisa sawd nabaraat waa codadkiisa alxulwati ee macaanayd alaasirati qalbiyada soo qafaalanaysa fayastaliinu waay fayastaliinu wuxuu kusoo dabacsanayay yastaliinu bihi codkiisaas wuxuu kusoo leexsanayo kusoo dabacsanayay alquluba alqaasiyata qalbiyada engegay wayastadiru wuxuu ku dararsanayey addumuuca inlinta alcaasiyata ee gurtay alcaasiyata ee gurtay ilmada dadka indhahooda ilmada ka gurtay oo aanba dabac lagu arag baa indhahooda ilin keenaye falaa yanfadu lmajlisu majliskaas ya ma dhammaanayn ma kala tegayn falaa yanfadu ma kala tegayn almajlisu oo min majaalisihi ka mid ah ilaa can unaasin dad xaggood mooye dadkaasoo aslamu islaamay oo dadkii u yimida majlis kasoo fadhi kasa nihaayadiisu waxay ahaanaysay dad baa ku islaamayey kuwaasoo aslamu oo wandamu ku biiray ilaa kataa'ibiliimaani iimaanka guutooyinkiisa iimaanka jamaacaadkiisa kooxihiisa alkataa'ib kooxo guutooyin jamaacaad waay wa fii daati yowmin maalin maalmaha ka mida kharaja waxaa soo baxay ascad bnu zuraara weli lama soo gaarin saxaabigii dhammaa ee laga sheekayn lahaa ascad bnu zuraara iyo waxaa laga hadlaya cabaarkan muscab bnu cumayr ascad bnu zuraaraa soo baxay bidayfihi martigiisiibuu la soo baxay addaaciyati daaciyadaha muscab bnu cumayr ninkuu lagu soo degay iyo ninkii kusoo degoo muscab ahaa baa isu soo raacay liyalqaa inuu tuuro inuu jeediyo ma dhahna liyalqaa inuu la kulmo jamaacatan oo min bani cabdilashhal weeya inuu la kulmo koox reera bani cabdilashhal oo waycridu calayhim oo u bandhigo alislaama islaamnimada wayse soo raaceen fadakhalaa waxay soo galeen bustaanan beer waxaan caawa qaadanaynaa qiso cajiib ah oo dadka sida dacwada iyo diinta loogu yeero ah oo cunfi iyo adayg iyo dhib aan lahayn haddii qofku islaamnimada suuro xumeeyo oo ka dhigo gebigeeduba wax si kale ah oo dadkiiba soo islaami lahaa ka cararaan ay dhahaan ma kuwaas aan samaynayaa muslimiin ah ama islaamku ma waxaasoo qabaa dee islaamku waxaan ma qabin qofkaana muuqaal xumaynaya bal hadda say tahay halta halkaan caawa ka helaynaa in shaa allahu tacaala beer bay soo galeen oo min basaatiini bani cabdilash reer bani cabdilashal beerahoodii ah wajalasaa way fadhiiseen labadii nin cinda bi'rihaa ceelkeeda agteeda ceeshii alcadbati biyaha macaanayd waaye agteeda fii dilaali nakiili geetimireedka hooskeeda ayay hoos fadhiiseen meeshu waa madiina geedaha iyo timirta iyo waxaasaa ku badan geed harac hooska geetimireed hooskiisaoo beer ku yaalla bay hoos fadhiiseen labadii nin faijtamaca calaa muscab muscab waxaa ku soo ururay jamaacatun koox kuwaasoo qad aslamu horay u islaamay iyo wa aakharuuna kuwo kaloo yuriiduuna doonaya an yasmacuu bal maanta inay warkiisa dhegaystaan bal wuxuu sheego fandalaqa isna waa tegey muscab yadcuu inuu dadka ugu yeerayo xaqa ugu baaqayo wa yubashiruu inuu xaqa ugu bishaaraynayo walxal annaasu dadkuna ilayhi xaggiisa munsituuna ay yihiin kuwa u dhag raaricinaya ansituu ya munsituuna wa birawcati xadiidihi sheekadiisa wanaaggeeda iyo la yaabkeedana ma'khuuduuna ay yihiin dadku kuwa la qabtay dadkoo dhanba saasay sidii dadka hadda waxdaawan waxdaawasha hadday leeqan saasay meel ugu ugu soo qallacan yihiin oo isagiibay wuxuu sheegaya baa qalbigoodii dhin la jira waa ma'khuuduunaba fa jaa'a waxaa yimid man baa yimid akhbara u sheegay usayd bna alxudayr haddaa loo soo dhaadhacay saxaabigii tarjamada usayd bin xudayr kow wa sacda bna mucaadin labo labadaa nin waxaa u yimid nin u warramay oo war soo gaarsiiyey wa kaanaa labadaa ninna waxay ahaayeen sayidayil awsi aws labadoodii nabadoon labadoodii sayid sacd binu mucaad waa raggi jannada loogu bishaareeyey ges saxaabiyun min alabdaal qoomkiisa calankay ku dagaalamayeen maalintii badar ninkii wada weeyey dagaalkii uxud buu tegey dadkii weliba aan cararin weeye isagu maalintii khandaq dhaawac gaaray buu ka bacdina u dhintay waa la ogyahay marka labadaa nin nin baa u yimid labadaa nin waa laba nin oo odayaal ah oo sayidyaal ah ninkaa u yimid wuxuu warramay bianna daaciyata ninkii daaciga ahaa almakiya ee makiga ahay oon madiinaa joognaa ee maka nooga yimid ninkii qaxootiga ahay ka dhiganta meesha noogu yimid ninkii maka ka yimid qad nasala wuxuu soo degay qariiban meel u dhow min diyaarihimaa iyaga labadooda daarood ascad waxaa la sacad binu mucaad iyo usayd bin xudayrow guryihiina xaafad u dhow ninkii daaciga ahaa ee reer makaada yimid wa ana aladii ninka jara'ahu calaa daalika arrinkaas ku dhiirigeliyey ninka gadaal ka riixaya na waa ascad bnu zuraara oo reer madiine ah ascad binu zuraara weeye oo nin ansaariya ah oo reer khasraj ah nin reer madiinaa baa ninku marti u yahay waa ninka kusoo degay waxa waxaa kalifayo ninkan inuu dadka u yeero dabada ka wada waa ninkan reer madiinaado ascad binu zuraare ah warkaasuu labadii oday soo gaarsiiyey laba saxaabi bay noqon doonaan faqaala sacad bnu mucaad waa nabadoonka weynaa sacad binu cubaada iyo sacad binu mucaad baa jira moogta aws iyo khasraj bay laba nabadoon u kala ahaayeen labaduba waa ahlujanna waa dadkii jannadii loogu bishaareeyey ascad binu mucaad baa liusayd binu xudayr wuxuu ku yidhi laa abaa lak yaa ha gablamine marka marna waxaa loo isticmaalaa cay marna ammaan maantoo kale waa iska ammaan aabbaha waadaan hadda waxaa weeyaan waa bilcagsi waryaah yaa usayd usayd bin xudayr indaliq ora tag ilaa haada alfataa wiilkaa dhallinyarada ah almakiyi ee makiga ah alladii kaasoo jaa'a yimid ilaa buyuutinaa guryahanaga liyuqriya sow macnaha ducafaa'ana liyuqriya suu ugu kariyo liyuqriya suu ugu booriyo ducafaa'ana kuwa yaga ducafada ah yaa islaamnimo suu ugu booriyo inay qaataan dadkaynaga maangaabka ah yaryarka iyo dumarka iyo xaasaska iyo carruurta buu wuxuu rabaa inuu islaamnimo ka dhacdhacsho kow wayusafiha inuu maangaabnimo ku xukumo aalihatina ilaahnadanada oo safihiin waxaan caabudaynana ka dhigo sanamaya caabudaya wasjurhu orod ninkaa u tago zajri oo canaano waxadirhu uga dig min an yada'a daaranaa guryahayaga diyaaranaa guryahayaga inuu mar dambe soo istaago soo joogsado bacdal yowmi maanta ka bacdi xaafadda ay magaalada kuguma arki karo ku dheh orod usayd usayd orod ninkaa sidaa ku dheh mar dambe kuguma arki karnada halkan uma ardafa wuxuu fangeliyey sacad binu mucaad yaquulu inuu leeyahay walowlaa annahu ninkaas usayda fii waxaan leeyahay ninkaas muscab binu cumayra oo daciyada ah fii diyaafati ibni khaalati habaryartay wiilay dhashay martigeliyadiis hadduusan ku sugnayn hadduusan in habaryartay marti u ahayn ascad binu zaraara ah wa annahu isaguna ascad yamshii fii ximaayatihi wa annahu ninka la yidhaahdo muscabna yamshii uusan soconayn fii ximaayati ilaalinta ninka la yidhaahdo ascad binu zuraara lakafaytuka daalika anaa kaaga filnaan lahay kuumama direen anu hadda waa is ilaalinayaa ninkan nin habaryartay dhasho aan walaalanahay buu marti u yahay ninkaas taytalkiisa uu meesha ku marmarayaa madiina aniga haddaysan taasi jirin anaaba aadi lahay kuuma direen adig laakiin taasaan ka gabbanayaa hawshaas akhada usayd usayd wuxuu soo qaatay xarbato eebadiis waa ul iyo bir isku mudan waa eebo waa hooto yara wamadaa wuxuu soo aaday naxwal bustaani beertii xaggeeda waa xanaaqsan yahay falamaa ra'aahu markuu arkay hun ninka la yidhaahdo usayd bin xudayr ascad ibnu zuraara oo reer madiinaha ninkii martida loo ahaaye markuu arkay ninka soo socda oo waranka wata eebada muqbilan xaalu yahay mid soo qaabilsan oo hubaysan ma baqina qaala limuscab wuxuu ku yidhi muscabki isaga martida u ahayo la socdo daacyadahaa oy beerta wada joogeen baa ascad wuxuu ku yidhi wayxaka liibaantaada yaa muscab muscabo waa macallinka weynaa haadaa ninkaa soo socda sayidu qoomi waa nin muhiim ah qoomkiisa oday u yahay wa arjaxuhum caqlan waa ninka ugu rajaxan xagga caqliga wa akmaluhum kamaalan waa ninka ugu kaamilnimada badan xagga kamaalada usayd bnu xudayr weeye ninku baa la yidhaahdaa fa in yuslim hadduu islaamo meeshii laga baqi lahaa wuxuuba usii sheegayaa ninkaas soo socda khidadkii loo degi lahaa sida islaamnimada looga dhaadhicin lahaa ninkaana waa hubaysan yahy ninkaa hadduu islaamo tabicahu waxaa ku raacaya fii islaamihi khalqun kaiirun dad tiradii ka bataye fasduqillaaha ilaahay uga run sheeg fiihi dhexis yaas run u sheeg tabta ilaahay ku amray sheeg diintu amrayso wa axsini taaniya ta'aniga yaa iyo bandhigga ata'aniya maya wa axsin wanaaji atta'atiya maya yaa bandhigga lahu isaga waa maxay casharka aad siinaysid iyo kelimaadka aada u sheegaysid si waxaad ugu sheegtaa aada u wanaagsan waa bandhigga atta'atiya lahu macnaha alamarka si wanaagsan ugu bandhig wawaqafa waa soo istaagay usayd binu xudayr calaljamci dadkii beerta joogay ascad binu zuraara waa bartay muscab binu cumayr oo macallinka weynaana meesha jooga dhallinyaradii kusoo xoontoo qaarna islaameen qaarna hadda iska soo dhegaysta u yimaadeenna waa fadhiyaan waltafata wuxuu saa u fiirshay ilaa muscab iyo wasaaxibihi usayd baa fiirinaya ninka tarjamadan asxaabiga muscabkan iyo saaxiibkiis oo ascad binu zuraarah wa qaala wuxuu yidhi maa jaa-a bikumaa maxaa idin keenay ilaa diyaarinaa xaafadahanaga iyo guryahanaga maca kan reer madiinaan ascad binu zuraar ka u baqmay uu ku dara laanna xaafadaan kuwaanaa degan moogta maxaa naga soo doonteen buu yidhi wa aqraakumaa maxaa idinku diray biducafaa'ina ducafanadanada idin yaa idinku boorisiiyey inaad la hadashaan ictazilaa ka baxa can haada alxaya can haadaa kan alxaya ee jifidaa jifidan ka dhex baxa deegaankan ka baxa weeye ka baxa ka fogaada ictazilaa ka dheeraada can haadaa alxaya ee jifida ah waa jifidanada waa jifidoodii in kaanad hadday ahaatee lakumaa labadiinna binafsaykumaa labadiinna nafood xaajatun dan naftiinna haddaad dan ka leedihiin naftiinna haddaad rabtaanba hadda la dhahaa haddaad naftiinna rabtaan ka baxa meesha ka baxa meesha haddaynaan rabin inay iisii muuqdo wey maogta warka waa iska cadiha nooga baxa xaafadda faltafata muscab baa wuxuu fiirshay waa macallinka weynaa raggu yuusa iskaga kaa darmi ilaa usayd usaydkii hanjabay biwajhihii buu ku fiirshay almushriqi la ifeeyey binuuri iimaani iimaanka nuurkiisa ninkaani waa nin nebi maxamed arkoo rumeeyey oo wahwahwah wey wejigiisu waqadabahu wuxuu kula hadlay bilahjatihi codkiisii asaadiqati runta ahayd alcaasirati qalbiyada qafaananisay cod magnada uu lahaa buu wuxugu sheegay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa sayida qowmi nabadoone yaa miyaa iska dhahnahay mudane hal laka ma kuu ahaatay fii khayrin khayr wax ka khayr badan min daalika arrintaa ku hadashay wax kaaga wax kaaga fiican ma kuu sheegnaa warkaana tiri wax kaaga fiican ma kuu sheegnaa dan ma ka leedahay qaala wuxuu yidhi wamaa huwa sheekada haddii la dejiyo nina kululeeyo nin baa dejinaya ninkaan saxaabiga danbuu raba inuu gaaro lama xanaaqin wuxuu yidhi wamaa huwa wy waa maxay waxa ka fiican qaala wuxuu yidhi tajlisu ilaynaa waa nala fadhiisan wa tasmacu minaa waana dhegaysan fa in radiita haddaa ku raali noqoto maa qulnaahu waxaanu kuu maa shayga qulnaahu aan kuu dhahayno yaa aan kuu nini macnaa kuu dhihi doono waxa aan sheegno hadday kula fiicnaadaan qabiiltahu waad aqbalaysaa adoo xor ah wain lam tardahu haddaadan ku raali noqonna taxawalna cankum waaba idinka guuraynaa maxaaba noogu hanjabaysaa haddaad diiddaan laa ikraha fi diini waaba idinka tegaynaa walan nacudu ilaykum idinkumana soo noqon mayno xataa marka wax yarnaa dhegayso hadday kula fiicnaadaan qaado haddii kale waa idinka tegaynaa maxaaba noogu hanjabaysaa faqaala usayd baa wuxuu yidhi laqad ansafta ninkii dhaaranaya wuxuu yidhi waa garsoorte waa iga saxanta warakaza rumxo warankiisi wuxuu ku muday fil ardi dhulka ilaa marka sheekada loo soo fadhiisanaya halkaana waranka saa inta loogu mudo waa ninku halkaan iska soo fadhiisanaya adoo ninkaan hubka halkaan ku tiirsadoo kale weeye waaye wajalasa waana fadhiistay fa aqbala calayhi ninkii waxaa soo qaabilay muscab yadkuru lahu isagoo u sheegaya xaqiiqata alislaami islaamka dhabt xaqiiqadiisa wayaqra'u calayhi ku akrinaya shay-an oo mina min aayaati lqur'aani qur-aanka aayadihiisa ah fambasadat waxaa fidsamay awal nin xanaaqsan oo weji wuxuu ahaa cabusane waxaa waasac noqotay asaariiruhu wejigiisa mardimihiisa deligaha yaryar wejiga baa ninkii usayd bin xudayr ahaa iska fidsantay qofka wejigiisa wax laga akhrisaa hadduu xanaaqsan yahay hadduu faraxsan yahay hadduu wejiga kuduudo hadduu si kale yahay ilahay cilmigiisa waashraqa wejhu ninkii wejigiisna waa ifayba usayd bin xudayr wa qaala wuxuu yidhi ma axsana maxaa ka wanaag badan haada aladii midkaan taquulu ah ku hadlaysid wamaa ajalla daalika kaa maxaa ka weyn alladii kaasoo tatlu aada akhriyaysa alla weynaa waxaad igu dul akhriday aayadihii weeye kayfa tasnacuuna see samaysaan horta maxaa samaysaan idaa aradtum markaad damcdaan addukuula inaad gashaan fil islaami qofka hadduu islaamnimo gelayo horta muxuu samaynayaa xaggee ka bilaabayaa nink waa soo dabcay faqaala lahu muscab baa wuxuu ku yidhi taqtasilu waa soo qubaysan watadahiru hiyaabaka dharkaadaa soo nadiifin watashhadu waxaa qiraysaa an laa ilaaha ila allahu wa anna muxamadan rasuulu llah watusallii ragcatayn laba ragcadoodna waa tukanaysaa faqaama waa kacay usayd ila lbiiri ceelkiibuu aaday fatadahara bimaa'iha biyaheedibuu kusoo dahaaro qaatay washahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allahu waana muxamadan cabduhu warasuuluh wasallaa ragcatayn laba ragcadoodna waaba tukaday diinta ogtaha waxaan badan oo intaa la akrinaya maaha waa iska fududahay markii nebigu joogay calayh salatu salaam waxa weye qofka soo islaamay intaa hadduu yidhi tawxiidka ku dhawaaqay anwaar iyo khayr baa hal marka ifayaba waaye hadba fanna u bood maaha intaasaa wax kasta iyou ku fahmayaan markuu intaas yidhi fandama ilaa waxaa la yidhi cilmigu noqdo bar yaru ahaayo dee la badiyado liajli اljahli sida hadba hadba fani looga qaadaya looga qaadaya looga qaadayo kan kan ha lagu fahmo ba wax tirada ka bata qofka cimrigiisaba hadduu wadoosan dhamayn karin waaye fandama waxaa ku soo biiray fii daalika alyowm maalintaas ilaa kataabi islaami islaamka kooxihiisii faarisun nin faarisa oo min fursaani lcarabi carab fursaanteeda ka mid a almarmuuqiina ee lagu almarmuuqiina indhaha lagu lagu taagayey lagu farfiiqayay indhaha macnaa kuwa kor loo fiirsho ah dadka dadka la yaab kale ah wasayidun baa soo biiray oo min saadaati lawsi reer awsayidiyaalkoodii almacduudiina farakutiriska ahaa kaana wuxuu ahaa yulaqibhu qowmhu qowmkiisu miday ku naynaasaan bilkaamil ninkaa meesha uu gaaray waxay dhihi jireen alkaamil baan naynaas looga dhigay waa lirajaaxati caqlihi caqligiisa rajaxnaanteeda wa nabaalati aslihi asalkiisa wanaaggiisa dun wanaag dadnimo wanaag yaa waliannahu ninkaani malaka sayfa seef iyo wuxuu milkiyaa walqalama qalam ninkan wuxuu isku dara hubkana waa yaqaanay seef si loogu dagaalo sida wax loo qorana waa yaqaanay ya nin aqoon loo ahaa dagaalyahanna ah ida kaana wuxuu ahaa bilidaafati markii bilidaafati markii lagu daro ilaa furuusiyatihi furuusnimadiisa waa geesnimadiisa iyo wadiqati ramyihi ganidiisa wanaaggeeda diqa meeshuu toogto la helayo ya wuxuu ahaa taas iyadoo lagu darayo qaari'an mid wax akhriya wixii qoran kaatiban waxna qora fii mujtamacin mujtamac dhexdiisba wuxuu ahaa nin wax akhriya waxna qora mujtamacaasoo nadara fiihi dhexdiisa uu naadir yahay man yaqra' qof wax akhriyo wayaktubu wax qora bulsho waxaa la joogay jaahiliye ah waxaa ku yaraa qof wax qori kara ama wax akhrin kara mujtamaca dhexdiisa buu marka isagu qoraalna yaqaanay waxna akhrin karay geesina aha waqad kaana islaamuhu islaamnimadiisuna wuxuu ahaa sababan sabab buu u noqday fii islaami sacd bni mucaad sacd binu mucaadkii soo diro nabadoonka ahaa waxaa sabab u noqday inuu islaamo usayd bin xudayr wa kaana islaamuhumaa islaamnimadoodu labadoodo laisku darana wuxuu u noqday macan wada jir iyagoo ah sababan sabab fii an tuslima inay islaamto jumuucun jamacyaal kafiiratun tiro badan oo min al aws aws iyo khasraj kale weeye dad badan oo reer awsa bay sabab ugu noqdeen inay islaamaan waa garan waxay kaloo sabab u noqotay wa an tusbixa almadiinatu magaalada madiina inay noqoto bacda dalika muhaajiran makaanu hijrood meel la soo aado oo nebigu soo aaday calayh isalatu asalaam lirasuulilahi sal alla alay slam iyo wa mawila mawila soo qur-aanku ma jirno maw-il bay u noqotay waaya meel lasoo magan galoo macnaha malaadan wa malja-an malja bay noqotay markis wa qaacidatan saldhig bay noqotay lidowlati lislaami islaamka dowladdiisii dowladda ka sifee alcudmaa ee weyneyd uulica waxaa la jeclaysiiyey usayd bin xudayr bilqur'aani qur-aanka mundu samicahu markuu qur-aanka ka maqlay laga bilaabo min muscab bin cumayr maalintii qur-aanka lagu dul akhriyey markuu dhegeysta qur-aanku maqlay laga bilaabo qur-aanka waa la jeclaysiiyey walacal muxibi baa la jeclaysiiya mid jecel bixabiibihi xabiibkiisa kumamanaantiisa walac se ugu maman yahay mid mid jecel baa loogu mamanaysiiyey wa aqbala waa qaabilay usayd calayhi qur-aankii iqbaala daami'i mid ooman qaabilidiis muxuu qaabilaa kan ooman cala almawridi makaanu aroor alcadbi macaan fi lyowmi maalin alqaa'idi kulul maalin kulul biyo qabow oo macaan nin ooman sida u qaabilo oo kale buu qur-aanka u qaabilay ninkaani waaye wajacalahu wuxuu ka dhigay ninkaani qur-aanka shuqlahu shaaqila mashquulkiisa shuqliya kitaab buu iska oo qur-aanka iska akrinaya kitaabna ma qoranayna qur-aanka buu iska akrinaya iska akrinaya oo iska akrinaya oo iska akrinaya shuqulka mashquulinaya qur-aanka uu ka dhigay fakaana wuxuu ahaa laa yuraa midaan la arag ilaa mujaahidan inuu yahay mooye mujaahidkaasoo kaasiyan duulaya fii sabiili illah ow amase caakifan inuu yahay mooyaane ilaa caakifan oo yatluu akrinaya kitaab allah ama qur-aan oo akrinaa ama safka horu jihaadku taagan yahay wa kaana wuxuu ahaa saxaabigan rakiimo sawta codkiisu miduu jilicsan yahay mubiinan nudqi yaa nudqigiisa iyo hadalkiisa ama kalaamkiisu uu cad yahay mushriqa aladaa'i gudashadiisu ay ifayso ya waa gudbintiisa mushriq aladaa-i gudbintiisa uu wax sheegayo aladaa ay ifayso tadiibu lahu waxaa u diib noqonaysay saxaabigan qiraa'atu lqur'aani qur-aanka qiradiisa u diib noqonaysay akhara akhara maa tadiibu intay tadyiibu lahu qira'at lqur'aani waa u diib noqonaysaa akara maa tadyiibu intay diib noqoto markay ugu badan tahay idaa sakana leyl hameenku markuu xasilo marka ugu jecel yaho qur-aanka qiradiisu u diib noqonaysay waa marka habeenku xasilo wanaamat ilcuyuunu indhuhu seexdaan wasafat inufuusu nafafyaalkuna saafi noqoto oo la kala seexdo markaasuu usoo fariisanaya qur-aanka sharqan male wax kale male huduu iyo xasilooni baa jira akara maa tadyiibu waay wakaanat aab saxaabatu lkiraam saxaabadii wanaagsanaa waxay ahaayeen yataxayanuuna ya yataxayanuuna kuwa korta awqaata qiraa'ati qiradiisa wakhtiyaasheeda xilliga uu sayd qur-aanka akhrinayo waa la sugi jiray waa u cimil gelayn jireen dhegtaa loo dhigi jiray wayatasaabaquuna waxayna u baratami jireen ilaa samaaci tilaawati tilaawadiisa inay dhegaystaan maxaa ilaahay ku manaysa fayasacda man alla qof liibaantiise yutaaxu lahu la siiyey an yasmaca alqur'aana qur-aanka inuu ka maqlo minhu yaa usayd minhu usayd dheh radban xaal yahay mid qoyan dariyan oo cusub kamaa sidii isagoo ah unsila lagu soo dejiyay calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam waqad istacdaba waxaa macaansaday ahlu samaa'i samada ehelkeedu tilaawatahu tilaawada usayd bin xudayr bay macaansadeen kama stacdabahasay u macaansadeenba ahlulardi dadkii dhulka joogay saxaabadu soofayl uguma jirin sidaasoo kale ahlu samuhuna u macaansadeen codkiisa fa fii jawfi leylatin hameen dhexdeed oo mina layaali hameenada ka mid ah kaana usayd bin xudeyr wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiya fii mirbadihi ayuu fadhiyey mirbad waa fagaagga waa daydka guriga halkaasuu iska fadhiyey ayb wabnuhu wiilkiisa yaxye la dhihi jirayna yaxye bin usayd bin xudayr naa'imun mid hurdo ahaa ilaa jaanibihi dhinaciisa wa farasuhu faraska usaydna allatii faraskaasoo acaddaha liljihaadi jihaadka oo u darbaday fii sabiilillahi ilaahay darti waddadiisa murtabidatun bay ahayd mid ku dabran kayra baciidin canhu meel isaga ka fog saxaabadu dee jannay raadinayaan faraska halkaan ugu qoofalan yahay qoofal waa ugu dabran yahay isagiina halkaanoo qur-aanka u fadhiyaa wiilkiisa yarana halka hurdaah hameen barkii weeye xilli dambe wa kaana leylu hameenkaasi wuxuu ahaa waadican buu ahaa saajiyan waadican mid xasiloon saajiyan ee degan hameenna waxaa jira sharqan badan oo dabaylo iyo wax kacayaan iyo hameen iska huduu ah iska xasiloon hameen deganaa la joogaa wa adiimu samaa samada samadan adiim waa maxay dee maqaarkan macnaha ay ka dhigan tahay jurmigan samada samaduna raa'ican mid qurxoon oo saafiyan saafi ah habeen bannaan oo saafi abu ah wa cuyuunu nujuumi xidigaha indhahoodu tarmuqul arda dhulkay eegeysa macnaha indhuhu waxaa mada xidiguheenayna soo fiirinayaan wixii oo dhan baa wada bidhaamaya xiddigihii marka indhuhu xidiguhu bigbig leeyihiin maaratay xidigaha sida waxa maaragtay leyr bigbigloo kale dhulka xaggeeda unbay soo eegin buu yidhi waaye ardada alhaajicata ee iska degan bixanaanin bay kusoo eegaysaa hilow iyo wacadfin jilicsanaan dabacsanaan naxariis waxaa xidigihii o dhan baa dhulka u muuqda weeye meeshu macnaha mugdi maaha fataaqat waxay u cishqiday hameenkan caawo kale ah hameen laiska seexda maahe nafsu usayd bin xudayr usayd bin xudayr naftiisu waxay u cishqiday an yucadira inuu ku carfiyo haadihi اlajwaaءa jawigan annadiyata wanaagsan biduyuubi اlqur'aani qur-aanka caraftiisa allel caawo kale qur-aanka caraftiisa ku carfi habeenku fiicana habeen la seexda maahe qofka hawo fiican maskaal wuxuu leeyahay ka faa'idaysa maanto iska seexo ama iska tamashle allel hawadan iyo sidaan qur-aanka udugyaalkiisa iyo akhriskiisa caawa hameen la akhriyay qur-aan weeye jawigu fiicana cimiladu fiicana nidaamku cajo badana fandalaqa waa tegay yatlu isagoo ku akhrinaya bisawtii codkiisa alrakiimi damacsanaa alxanuuni ee naxariista lahaa aliflaamiim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سورة البقرة كي بخاري وحو ورينيا مسلم وحو ورينيا ترمذي وحو ورينيا قرآن كو أخرينيا سورة الكهف إنو أها إن تنا ركبة ورينيا ابن عساكر حافظ الدنيا ninka uu yihi imaamu nawowi fii taariikhihi taariikhi dimashqa intee mujalad waayo tirada ka batay inuu suuradda akriy marka qisada inay labada jeer ba dhacday marna tan akrinayay albaqra marna suuratu alkahfi allahu aclam faidan bihi waxaaba ku sugan fa-idan bihi waaba isagoo yasmacu maqlaya farasahu faraskiisii walxaal qad jaalat ay booday jawlatan bootin kaadad u dhowaatay taqdacu inay goyso bisababihaa boodidaa darteed ribaadaha xargeeda ama dabarkeeda hal mar waxaaba hal mar waa faraskii diday waa diday dabarka inuu jarow ku dhowaaday fasakata qiradii buu joojiyey waa aamus fasakanat ilfarasu faraskiina waa xasish waqarat waa sugnaatay markuu qiradii joojiyey qur-aankii faraski waa iska xasira haye facada waa noqday iqra isagoo qur-aanka akrinaya qur-aanka isagoo akrinaya buu ku noqday ayb qur-aankii markau akriyeyna muxuu yihi meeshii ka sii wadee aan ku joojinay ulaaئika calىa hudan min rabbihim waulaaئika hum اlmuflixuun markuu aayaddi koowaad akriyey intii hore maahay ka bacdi fajaalat ilfarasu farastii waa bood jawlatan booto oo ashaddo ka daran min tilka taa hore wa aqwaa ka xoog badan cirkaasu isku shareeray faraska farduhuna waa wax cajaa'ib fasakata waa aamusa fasakanad waa xasisha faraska oo qur-aankii markuu akriyay cirkaa isku shareeraysa waa yaabanya wa karara daalika arrinkaas uu celceliyey waa daalika miraaran fa kaana wuxuu ahaa idaa aqra'a markuu akriyo ajfalat ilfarasu farasi inay cararayso wahaajad ay didayso wa idaa sakata markuu aamusana sakanad xasilayso waqarad sugnaanayso fakaafa waa cabsaday cala bnihi wiilkiisa yaxye ahaaba u cabsaday an tada'ahu inay farastu ku istaagto qoobab khatara farasku leeyahay inay ku tumatooba ka baqa famadaa ileyhi wiilkiibuu aaday liyuuqidahu inuu toosiyo marka kac meesha faraskaan yuusan ku dilina wahunaa halkaasaa xaanat waxaa dhowaatay minhu usayd iltifaatatun milicsi ila samaa cirka awal cirka ma fiirinayne waxaa ka ka dhowaatay inuu xoogaa ilka cirka jalleeco cirkiibuu fiirshay fa ra'aa wuxuu arkay hamaamatan daruur kal madallati dallada oo kale ah taasoo lam taral cuyuunu caynu ishu aysan arag awracan wax ka cajab badan walaa abhaa wax ka iftiin badan minhaa xaggeeda qadu weligeed wax ka cajab badan awraca walaa abhaa minhaa xaggeeda qadu weligeed waqad culliqa minhaa laga soo laalaadiyey lagu xiray amhaalulmasaabiixi mataramakasyo waxaa moodid layrar waaweyn guluub faanuusyo waaweyn ama laambado waaweyn baa daruurta ka soo laalaada qanaadil oo kale ah o fa mala'at waxay ka buuxisay al aafaaqa jihooyinkii diyaa nuur iftiin iyo wa sanaa-an nuur weeye sanaa barqihi soo qur-aanka maaha waa iska iftiin wahiya iyaduna walxaaliya iyadu tascadu ay korayso yaa socoto macnaha ilal aclaa xagga kore daruurtaani kor bay u socotaa xataa qaabad ilaa ay ka ciishay can naadirayhi labadiisa indhood saasay horey ugu socotaa kor falamaa asbaxa markuu waagi beriyey u waaberisay madaa ilaa rasuulilah nebi maxamed uu aaday sala allahu alay wasalam waqasa caleyhi wuxuu uga qisooday khabara maa ra'aa wuxuu arkay wark- khabarkiisii faqaala lahu nebiyu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salatu wasalaam tilka taas almalaa'ikatu weeye kaanad malaa'igtaa waxay tastamicu laka mid ku dhegaysanaysa yaa usay waxaa ma u jeedaa iftiin iyo nuura malaa'ig ku maqlaya ku maqlaysa ku dhegaysanaysa codkaada cajaa'ibkiisa ahlu samihi taa weeyaan walow anaka adigu madayta fii qiraacatika qiradaada a kusii socon lahayd ku soco wa la yihahda jira ku socda hadday socon jiri lahayd la ra'aaha naasu dadku way arki lahaayeen malaa'igtaas walam tastatir minhum iskamana asturteen haddaa kusii socon lahayd qiradaada ummadaaba arki lahayd wakamaa uulica sida loogu mamanaysiiyey usayd binu xudayr bikitaab illaahi faqad uulica waxaa kaloo lagu mamanaysiiyey birasuulillaahi nebi moxamed sal ly slm nebigana aad buu u jeclaa fa kaana wuxuu ahaa kamaa xadaa can nafsi isbasow sheegay naftiisana ka sheegay asfaa maa yakuunu ahaanyaalkiisa marka ugu saafisan yahay safaaan saafin noqosho asfaa akwaanihi marka ugu saafinimo badan yahay wa ashadda maa yakuunu ahaanyaalkiisa marka ugu darnaan badan yahay shafaafiyatan fudayd iyo nashaaq ya marka ugu khafiifsan yahay aan caajis iyo culays saarnayn iyo wa iimaanan iimaan shafaafiyatan iyo wa iimaanan xiina yaqra'u lqur'aana qur-aanka markuu akhrinayo ow yasmacuhu amba uu dhegaysanayo iyo wa xiina yanduru markuu eegaayo ilaa rasuulilah nebi maxamed wejigiisa sala allahu calay wasalam walxalwa nabigu yakhdubu oo khudbaynayo ow yuxadithu oo xadiid meerinayo cashar cashar dhigaya bay dhahan waaye wa kaana kaiiran kaiira maa wakaana waxaa kaiira maa in badan yatamanaa kii tamaniya saxaabigan usayd bin xudayr jecel an yamasa jasaduu jirkiisu inuu taabto jasada rasuulilaahi nebi maxamed jirkiis sal sl alla yaa maqaarkaada iyo maqaarka nebiga maris taabta buu dhihi jiray waan yukibba wuxuu kaloo tamanin jiray inuu ku dul hagoogto ku dul foorasado caleyhi nebiga laafiman xaaluu yahay ya muqabilan dhunkanaya laafiman muqabilan waa isku midow mid dhunkoonaya laafiman bushimaha saarayo muqabilan dhunkoonaya mid macnaha macsiya dhunkadaha alla yaa mar nabiga dhunkada waqad utiixa waa la siiyey lahu usayd daalika arrinkaa daata maratin mar bay u suurto gashay fa fii daati yowmin maalin maalmaha ka mida kaana usayd wuxuu ahaa yudrifu lqowma qoomka mid u maadaynaya bimulaxihi ya sheekooyinkiisii maarihiisii dee ninkan waa lagu yiri waa nin cod macaan buu ahaay dadka u sheekayn jiray waa u maadayn jiray daaci buu ahaa dadka dee dadka hadda dadka wacdiya oo u sheekeeyo oo qisoodo oo waa aragtay sida loo jecel yahay marka ay dadka wax u sheegayaan marka isagoo maalin maalmaha ka mida dadka iskaga maadaynayo iskaga sheekaynayo waxaan dembi ahayn khayr u sheegaya maalin maalmaha ka mida fagamazahu rasuulullaahi salawaatu ullaahi calayh nebi maxamed baa gujiyey fii khaasirati kellidiisa biyadihi gacantiisa macnaha nabigaa gacanta saas ugaga gujiyey kelida waaye kellidaa laga gujiyey kaannahu waaba isagoo nebigu yastaxsinu wanaagsana maa yaquul waxa uu leeyahay sheekada macnaa qofku haddii aada loo jeclayso saasoo kale gacanta lagu yihahdo kale saas kale ka dhignay fa qaala usayd wuxuu yidhi awjactanii waa i xanuujisay yaa rasuulallah nabi allow aad baa i xanuujisay kellidaa gacanta iga gelis fa qaala calayh salatu sl nabig wuxuu yidhi iqtasam minii iga gooso yaa usayd iga gooso iga gooso faqaala usayd wuxuu yidhi ina calayka qamiisan adiga qamiisaa qabtaa walam yakun calaya qamiisan ina qamiis ma qabo xiina qamastanii markaa i gujisay aniga ninkaas waxaana go- iska guntan qamiis ma qabin marada jirkaygiiba banaanba halkaa kelida ah iga dhufat amaa adiga dee sidiioo kale ma noqonayso mara iga kaa xigta ninkan damba u socdaa farafaca rasul sal sl nabig ilaahi baa kor iskaga qaaday qamiisow qamiiskiisa can jasadibu ka kor yeela qamiiskiibuu nebiga iska baneeyey faxtadana faxtadanahu waxaa qoor waxaa qoorqooraystay macnaa waxaa isku dhejiyey ku soo booday usaydun usayd awalba wuxuu rabe jirka nebiga bannaa inuu mar jirkiisu taabto isku dhejiyo iyo inuu nebigu wax ka goosta ma uu rabin wajacala wuxuu gudagalay yuqabilu inuu dhunkanayo maa beyna ibdihi ilaa kilkilada waqaas wakhaasirati ilaa kelida dhinacaasoo dhan inuu ka dhunkanayo wahuwa yaquulu uu leeyahay biaabi anta wa ummii yaa rasuula allah aabbahay iyo hooyaday waq lagugu furtee innahaa dhunkashadaani la buqyatun dan weeye kuntu aan ahaa atamanaaha mid tamaninayo jecel oo hididiisha mundu carabtaka ilaa waagaan ku bartay ya amal iyo hididiile iyo mustaqbal mar inaan gaaro aan jeclaa ilaa maalintaan ku bartay bay ahayd yaa mar nebiga halkaa ka dhunkada waqad balaqtu hal aana kolkaanaana gaaray waqad kaana rasuulu nebigu wuxuu ahaa salawaat ullaahi calayhi yubaadilu kii ugu bedela usaydan usayd xubban jacayl bixubbin jacayl jacaylba jacayl gabade wayaxfadu lahu nebigu wuxuu u tixgelin jiray saabiqatahu soo horeyntiisii fi lislaam yaxfadu waxa weeye tixgelin wuxuu u tixgelin jiray horreyntuu kusoo hormaray usayd islaamnimada iyo wadowdahu difaaciisii usayd uu difaacay canhu nebiga yowma uxudin iyo maalintuu xusow nebiga u difaacay xataa inahu usayd ducina waa la duro waa la wareemay waa la dhaawacay sabca dacanaatin toddoba dhaawac oo mumitaatin lagama kacaan ah fii dalika alyowm mumitaat waa maxay dilaa ah mumitaat mid kasta wax dili ka dhah toddoba dhaawaco mid kasta halis ah dhaawacyada khatarka ah baa lagu dhufta maalintaas nebigu difaacay calayhi salatu wasalaam marka arrimahaasoo dhan nebigu waa ku tixgelin jiray wa kaana wuxuu ahaa yacrifu lahu nebigu mid u yaqaan ninkaas u tixgeliya qadrahu qadarkiisa iyo wamansilatahu mansiladiisa fii qowmihi uu ku leeyahay ninkii reera dee u duuban si gaara loo soo dhoweeyaa nin odayu ahaa faidaa shafaca markuu soo ergeeyey fii axadin axad oo minhum tolkii ka mid a yidhahda nebi allow ninkaa maanta hawshaas waxa lagala qabto shafacahu fiihi nebigu waa ka erga aqbali jira ilaa ninkaani waa nuqabadii isagaa ka xigay xadaa usayd baa sheekeeyey qaala wuxuu yidhi ji'tu ilaa rasuulilahi nebi maxamed baa nabi sal alay slam fadakartu lahu waxaan u sheegay ahla beytin reere meel degan oo min al ansaari ah oo fiihim dhexdooda ay ku jiraan maxaawiiju dad yaa baahan fuqaro ah reere dabku ka dansan yahaan soo arkay bay ka dhiganta ayb wa jullu ahli daalika albeyti bir gurigaa isagaa dadka degan badankoodana niswatun waa bilcaamo waa dumar reerkuna waa dad dumar faqaala calayh sala sl nabig wuxuu yidhi laqad ji'tanaa usayd waa noo timid yaa usayd bacda an anfaqnaa intaan bixinnay maa biaydinaa waxaan haynay wax allaal wixiina soo galay annagoo gacanta ka ribnay oo bixinnay oo dad siinay baa noo sheegtay warka fa idaa samicta bishayin markaa shay maqasho qad jaa'anaa noo yimid xoolo kaloo noo yimid fadkur lanaa noo soo sheeg ahla daalika albeyt guriga dadkiisa mar labaad ha halmaamin na soo warsi hadda waxaan hayna waa bixinay inagu xooloma dhigan jirin ka tabca iyo akoonadan iyo balaayadan la furtay ma jirin oo qofka iyo dadka doonaya inay ummad u khidmeeyaan ay ku bedeleen inay dhaqaalo un ka sameeyaan fa jaa-ahu bacda daalika maalu nebiga maal baa u yimid min khayba khaybaro uga yimid faqasamahu nebigu wuxuu u qeybiyey bayna almuslimiina fa acdal ansaara reer ansaareed buu siiyey wa ajzala waa u badiyey wax weyn yaa waa u badiyey waa u roonaada wa acdaa ahla daalika albeyt gurigaa dadkii deganaana nebigu xoolow siiyey wa ajzala waa u xantoobshay waa u buuxiyey faqultu lahu waxaan idhi jazaaka allah ilaahay ha kugu abaalmaryo canhum dadkaas yaa nebiy allaahi xaggooda khayran allah kaaga abaalmaryo faqaala calayh sala slam nab wuxuu yidhi wa antum idinkan ayaa macshara ansaarow jazaakum allahu adyab aljazaa-i abaalmarin midda u fiican allah idinku abaalmariyo fa inakum idinku maa calimtu intaan ogahay anigu acifatun cafiifiin baatiin dad dhowrsoon subrun suburun saabiriin ah sabir badan wa inakum idinku satalqowna waxaad la kulmi doontaan aharatan doorasho bacdii gadaashay hadda xoolaan idin siiyey waana idiin bediyey reer ansaareed aniga dabaday dowladdan hogaaminayo dabadeed madaxda dambe waxaad arki doontaan dad xaqii nisaa u lahaydeen aan idiin siinayno xoolihii yaa idinka dooraya ayaa arki doonta waay iyagii baa la gaar noqonaya madax danbaa imaan doonta waay dadka inay wax ka qaadaan wax ku celinmaya ama dad laga mudan yahay oo u buuxinaya fasbiruu sabra oo ha la dagaalaminin haddaa waxina weydaan xataa talqowni ilaa aa qiyaamo ii imaanaysa wa mawcidukum ballantiinuna alxawdu darka nebiga weeyaan waxaa inoo ballana xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim baa warinaya mogtaha qisada asalkeeda qaala usayd wuxuu yidhi falamaa aalat ilkhilaafatu dowladnimadii markay u iilatay ilaa cumar bin khadaab radi allahu canhu qasama bayna almuslimiina muslimiinta wuxuu u qeybiyey maalan xoolo iyo wamataacan agab wamataacan waa alaab dee xoolana waa lasoo helaa qalabna waa lasoo qaataa mogta fabacaha ilaa ilaya wuxuu ii soo diray bixullatin isku joog fastasqartuhaa waa yaraystay ruuxaan isku joog laba maroo isku eg ninkii usayd bin xudayr ahaayoo dee diintan wixii la arkay ka soo maray madiino sayd cumar maanta xukumo oo khaliifkii labaaduu nebiga yahay wixii xoolan la helay muslimiinta loo qaybshay agab iyo lacag dhaqaale baa maro lagu soo diray soo ma fa baynamaa ana fi lmasjid anoo masaajidka joogay id mar rabbi waxay soo maray shaabo nin dhallinyaraada min quraysh ninkaasoo calayhi dushiisa ay tahay xullatun saabiqatun isku joog jiitamayso macnaha aada u dheer oo min tilka alxulali isku joogyadaasa allatii taasoo arsala ilaya minhaa xaggeeda uu iga soo diro cumar kuwii aniga xaggeeda wax la iga soo diro wuxuu ka siiyey mid cajiib ah ninkaani oo waasaca oo la-eg waaye walxaluwa yajuruha cala ardi dhulka uu ku jiidayay jaran jiidid waa ka dheertahay waa maro waasace fadakartu waxaan xusuustay fadakartu waxaan sheegay buu yidhi liman maciya dadkii ila joogay waxaan u sheegay qowla rasuulilahi nebi maxamed qowlkiisa laas aniga ansaari baan aha ninkaan barasha maradan weyn jiidayana waa quraysh say cumaraana soo siiyey hadalkii nebiga oo ahaa kuwa iga dambeeya baa macnaha ahaara iyo doorasho ila idinka xoolihii laydinka gacan bidixeeyaa imaan doona baa aan u sheegay rag ila jooga in nebigu yidhi anoo tan ninkan daliil uga dhigay waxa anigay soo gaaray iyo ninkan waxa la siiyey oo ahaa xadiidkaas inakum satalqowna aharatan min bacdi wa qultu waxaan idhi sadaq rasuul alla nebi runbuu sheeg sala allahu calay slam fandalaqa rajulun nin baa tegey ilaa cumar buu aaday wa akhbarahu bimaa qultu dowladda o dhan waa dowlad diineeda nin baa wuxuu yidhi usayd xadiid buu sheegay in reer ansaareed yaa xoolaha laga yaa dooran doono dad kale xoolaha loo doori doono fa jaa-ani sayd cumar baa ii yimid musrican isagoo degdegaya ordaya wa ana aniguna usallian iska tukanaya fa qaala wuxuu yidhi salli usayd salli ya usayd wuuba tukanayaa salli tuka waa maxay salli usayd yaa tuko dhammee salaada dadeji salaada weeye tuko hadda macnaha wa waaba tukanayaae ya haye ku dhaqsa salaada tuko weeye tuko tuko tuko salaada falamaa qadaytu salaatii markaan dhamaystay aqbala calaya waa isoo qaabilay sida cumar wa qaala wuxuu yidhi maadaa qulta maxaa tiri markii dhaweto maxaa tiri fa akhbartuhu bimaa ra'aytu waxaan arkayna waa u sheegay wa bimaa qulta xadiidkaan irina waa u sheega waa nebiga ka wariyey fa qaala wuxuu yidhi cafa allahu canka ilaahay iska kaa saamixo khalad khatar baa gashay adiga laftaada usayd tilka taas aa aragtay xullatun waa xullad iyo billad isku joog bacadtu bihaa waxaan siiyey ilaa fulaanin hebel wahuwa hebelka aan siiyeyna ansaariyun waa nin ansaariyo caqabiyun ah yaa caqabi waa maxay nin meel jiiro ah gees caqabo waa karin caqabiyun ah ninkaasaan siiyey ama caqabiyun baycat lcaqaba caqabadaasaa loo nisbaynaya raggii halkaa joogay nin ka mid ah baycadii caanka ahayd reer ansaareed la galeen nebiga nin noocaasu ahaa kow badriyun misna raggii beder xaadiray ah labo uxudiyun raggii uxudna ka dagaalamay ah saddex ninka noocaasa anigu siiyey nin quraysheed ma siin horta ansaari kula midaan siiyey fa sharaahaa minhu waxaa ka gatay haadalfataa ninkan dhallinyaradaa alqurashiyu qurayshigaa walabisaa isagaa soo xirtay ninkan siiyaa iska gaday ninkan meesha jiidaya bahasha la mariyey quraysheed bahasha waa soo gatay anu ma siin aa tiri waa rag baa naloo ka doon cafi allahu canke ilaahay iska kaa cafiye afatadunnu ma waxaad u malaynaysaa waryaha usayd ana haada aladii midka akhbara bihi rasuulah nebi maxamed sheegay sal slam yakuunu inuu dhici karo fii zamaani wakhtigeed ma anoo nool baa dhici ka dhacan saaran in xaqeydii cid kala qaadato ma taasaa u malaynaysaa cadaaladdarra inay dhacdo anoo nool faqaala usayd wuxuu yidhi wallaahi yaa amiira almu'miniina laqad danantu waxaan u meleeyey ana daalika laqad danantu waa meleeyey ana daalika laa yakuunu inuusan dhacayn fii zamaanika inaysan arrintaa xilligaada dhacayn waa maleeyey bay waa aaminsana lam yacish ma noolaan usayd bin xudayr bacda daalika dawiilan muddo dheer faqad ikhtaarahu allahu ilaahay baa u doortay ilaa jiwaarihi dariskiisa fii cahdi cumar ibni cumar cumar radia allaahu canhu ilaahay isaga raalli ha ka noqdo iyo wa can cumara wa can cumara fawujida waxaa la helay markii uu dhintay usayd bin xudayr ana calayhi dushiisa in lagu leeyahay daynan miqdaaruhu qadarkiisu dhan yahay arbacatu aalaafi dirhamin afar kun oo dirham baa lagu leeyahay yaa dayn ku leh qofkaa dhinta afar kun oo dirham aa soo baxday ninka intaa diinta usoo halgamaya muxuu ka tabcanayaa isagaaba ku bixinaye wax kasta dagaal kasta meel kasta tegay waxaan beder ahayn fahama warahatuhu dadkiisii warasada ahaa waxay damceen bibeyci ardin dhul inay gadaan oo lahu u ahaa ardadaasoo lahu isaga yaa u ahayd oo uu lahaa liwafaa'i duyuuni deyntiisa in laga bixiyo meydka deyntaa laga baxshaay dadkii dhexli lahaa waxay dhaheen dhul ou leeyahaan gadaynaa dadka deynta kulaan siinaynaa falamaa carafa cumar cumar markuu ogaaday xogtaas in dhulkiisii la gadaayo qaala wuxuu yidhi laa atruku ka tegi mayo banii akhii usaydin walaalkay usayd caruurtiisii caalatan iyagoo cayr ah calanaasi dadka dushooda haddii dhulka keliya uga dhintay laga gado cayray noqonayaan walaalkay caruurtiisii iyagoo cayr ah dadka kusoo sidayn maayo uma kallama wuxuu la hadlay alquramaa dadkii qaanlayaasha ah deynta lahaa se cumaraa la hadlay ayib addaa'inuun faraduu waxay raalli ku noqdeen bian yashtaruu minhu inay ka gataan ama hamaral ardi dhulka mirihiis arbaca siniina afar sano waay kullu sanatin sanadka sana bialfin kun beerta miraha ka baxaya waxaa weeye mirihii miraha ka baxaya qaata qiimaysta macnaha weeye dhulka noo daaya afar sano wixii ka baxa baa qaadanaysaan sanadkii waxaa ku qaadanaysaan kun dirham sanadka kalena kun sanadka kalena kun sanadka kalena kun dhulkiina waa noo haray iqtisaadiga iyo dadka yaqaan nidaamka ina qofku wixiis yaa sida wax loo kala maamulo faa'iidada marka dhulka mirihiisa suga raalli ahaada dhulka qaata mirihiisa bes u qaata ku bedel qaata wixii aa lahaydeen ilmahana dhulkooda ha u haro deedna way ka aqbaleen way ka yeeleen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab